وإسلامي وإيماني أضاء الكون بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته casharku waxa uu ku saabsan yahay fadliga uu soonku leeyahay soonku waxa uu leeyahay fadli gaar ah oo aad iyo aad u fara badan buu leeyahay oo soon ahaan ayuu fadli leeyahay sida bisha barakaysan ay fadli gaara u leedahay aynu soo tilmaannay ayaa soonku waxa uu leeyahay fadli fara badan waana darsigeennii aynu ugu talagalnay axkaamta rabadaanta inaynu kaga hadalno bisha rabadaan oo fadligeeda iyo markaa arkaanteeda iyo shuruudaheeda iyo adaabteeda iyo waxaa maaragtay jebinaya waxaasoo dhan aynu ka hadli doonno oynu bisha barakaysan ugu talagalnay inaynu ku qaadaa dhigno insha allahu tacaala si looga xaqa baxo darsigeennani waxa weeyaan waa kii shanaad weeyaan waxaanaynu kaga hadlaynaa fadliga uu leeyahay soonku soonku wuxuu leeyahay fadli aad iyo aad u fara badan oo camalada kale aanay lahayn can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaala waxau uhi qaala allahu casa wajal kulu camal bni aadama lah ila asiyaam fainahu lii wa ana ajzii bihi waxau yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiis xadiis alqusdiya oo ilaahay uu ka warinayo subxaanaه wa tacaala ayaa ilaahay wuxuu leeyahay kulu camal ibni aadama lah ina aadam camal oo dhan isagaa iska leh ila siyaam soomka mooyaane fa innahu lii anaa soonka iska leh wa ana ajsii bihi anaana ka abaalinaya qofka la yimaada rabbi subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay camal oo dhan in aadan isagaa iska leh soomka mooyaane hadda camal oo dhan ilaahay baa iska leh laakiin soonka ilaahay wuxuu iskugu idaafeeyey waa litashriif waa sharafta dheeraadka ah ee soonku uu leeyahay marka ilaahay wuxuu leeyahay camal oo dhan in aadan isagaa iska leh soonka mooyaane soonka anaa iska leh waa anaa agsii bihi anigaana qofka la yimaada ka abaalinaya oo ka abaalinaya ila camalladan kaleba ilaahay uu ka abaalinayaaye wuu qariyey ilaahay subxaana wa tacaala abaalka uu ku bixinayo oo si gaaraba ilaahay yidhi aniga ayaa qofka soonka ku dadaala si gaara uga abaalinaya marka xigmadda ku jirtaa maxay tahay ee soonka camalkan kale camalladii kale looga saaray xigmad siriya baa ku jirta oo camallada kale aanay lahayn camallada kale oo dhammi way muuqdaan oo markhaati bay leeyihiin iyo marag laakiin soonku marag iyo markhaati ma leh ilaahay iyo addoonka ayuunbaa isla og salaadda de waxa weeyaan dee imaamku ku tukin markaad jamac ku tukanaysa dee ummaddaa kula tukanayso o dhan baa ku og xajka dee xaajibaaba lagu bixinayaayoo dee waxa weeyaan intaasoo bilood baad marna xamaan urursanaysaa marna aad sii socotaa marna aad maqantay marna aad soo socotaa ummadda o dhan baa ku ogo xaaji hebelow baa lagu leeyay sadaqada iyo sekada sekada haddaan cid kale ku ogeyn dee qofkaad siisay baa ku og camalada kale oo dhammi dee saasay u muuqanaya laakiin soonka waxa weeyaan haddaad imaka soo dheragto ood afka soo boodhaysatood ummadda soo dhex fadhiisato dee inaad sooman tahay iyo in kale adiga ilaahay unbaa isog sidaa uu u qarsoon yahay camalkaas soonku ayaa abaalka ilaahay uu bixinayana ilaahay uu u qariyey markaasaa ilahay wuxuu leeyahy kullu camal ibni aadama lah ila siyaam ina aadan camalka kaleo dhan isagaa iskale soonka mooyaane fa innahu lii wa ana ajsii bihi soonka anaa iskale anaana qofka ka abaalinaya intaasi xadiiska hore waa xadiisulqusti weeye intan dambena waa xadiisu nebiy oo wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wasiyaamu junna soonku waa gaashaan gaashaan oo muxuu gaashaan ka yahay ay maanicun min almacaasi macaasida ayuu gaashaan ka yahay oo qofka uu ka ilaalinaya adduunyada aakhirana naarta ayuu gaashaan ka yahay gaashaan waxaa la yidhahdaa shaygii hubka la iskaga ilaalin jiray warmaha iyo ayaa la iskaga ilaalin jirayoo de waxa weeyaan qofku uu sidaa iskaga dhigi jiray iminkana waa tan la yidhaahdo maaragtay gaadiidka gaashaaman kaarayaasha iyo bebeeyada iyo macnaha waxa weeyaan xabaddu ma karta weeye marka gaashaanku waa kaa weeyaan oo wuxuu kaa celinayaa soonku macaasidii oo qofku markuu afkiisa haysta ee indhahiisa uu haysto ee dhegihiisa uu haysto gacantiisa uu haysto farjigiisa uu haysto dareenkiisa uu haysto dee macaasidii miyaanay waddada ku dhicin waddaday ku dhacda weeye sidaa uu markaa adduunyada uu gaashaankuugu yahay macaasidii ayaa aakhirana wuxuu gaashaankaaga noqonayaa naarta haddaba fa idaa kaana yowmu soomu axadikum falaa yarfat walaa yaskhab walaa yajhal haddii midkiin isagoo sooman la caayo ama lala dagaalamo fa idaa kaana yowmu soomu axadikum markuu yahay midkiin mid sooman falaa yarfat yaanu horta rafat la imanin walaa yaskhab yaanu qaylqaylinin walaa yajhal yaanu jaahilnimo samaynin fain shaatama axadun hadduu qof caayo ow qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun maratayn ha yidhahdo laba jeer waan soomanahay waan soomanahay iska abhiyo wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama soomku uu gaashaan yahay markuu midkiin sooman yahay falaa yarfad yaanu rafad la imanin rafadku waxaa la yidhahdaa alfuxshu fi lqowl hadalka kiisa xun dumarna iyo u dhowaanin hadalka kiisa xunna yaanu la imanin walaa yaskhab yaanu qaylqaylinin walaa yajhal yaanu jaahilnimo ficil xun yaanu la imanin macnaha waxa weeyaan afxuma yuu la imanin hadal yaanu qaylqaylinin oo mid suuqa ka dhadhawaaqayuu noqonin ficil xunna yaanu la imanin oo jaahilnimo ah intaa midna yaanu la imanin oo qof sooman oo soo dhacyey soo dhacyey waa labaay waa shaney waa afarayd ahaya waa doqoniimo weeye afkiisa qofku ha haysta weeyaan si aadaaba suuqa ha u joogo weeye waa magaalo joogxumo weeyaan dhadhawaaqa magaalada dhexdeedu haddaba hadduu qofku sidaa iskaga ilaaliyo afkiisa ilaaliyo gacantiisa ilaaliyo oo qayladiiska ilaaliyo wax walba iska ilaaliyo la dayn maaye oo qofka dadka daaye isagaan la daynaynina fain shaatama axadun hadduu qof caayo ow qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul ha yidhahdo innii saa'imun maratayn laba jeer ha yidhahdo war anigu waan soomanay war anigu waan soomanahay adeer anstein ha yidhahdo oo waan soomanahay markuu leeyahay nin baqanaya maahee macnaheedu waxa weeye haddaanan soomanayn cashar baan kuu dhigi lahaaye waan soomanay laakiin waa kula dagaalami maayo waa sidaa wey macnuhu waladii nafsu muxamadin biyadi lakhaluufu fami saa'im adyabu cinda allaahi yowma alqiyaama min riixi lmiski ilaaha nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ilaaha nafta muxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay luunka ku yaalla qofka sooman ayaa ka udgoon ilaahay agtiisa maalinta qiyaame geedka miskiga laydhaayo aad u udgoon waxaa ka udgoon luunkan ka soo baxaya qofka sooman oo qofka soomani marka calooshu ay ay marato bukhuur baa ka soo baxa dadku waxay moodaan inuu afku sidiisa uun iskaga isku bedelayo waxa weeyaan waa bukhuur ka soo baxaya gudaha ayaa afka ku soo dhacayo kaasi afka bedelaya markuu qofku amba muddo dheer aamusnaado ama muddo dheer cuntada uu uu ka maqnaado buquurkaasaa bedelaya afka kaasaa bedelaya haddaba luunkaasi oo weliba dadku ay karaahiyeystaan ayaa ilaahay agtiisa wuxuu ka udgoon yahay miskiga geedka loo yaqaano waa fadliga soonku leeyahay wey walisaa'imi farxataami yafraxuhumaa walisaa'imi qofka soomani waxa uu leeyahay farxataani laba mafsuud yarfaxuhumaa oo uu farxayo laba jeer buu farxayaa oo uu mafsuudaya labadaa goor waa maxay idaa afطara farixa bifidri markuu afuraayo wuxuu ku afurayaa wuxuu ku farxayaa afuritaankiisaa iyo soonkaa waajibkaahee u soo dhammaaday ayuu ku farxayaa wa idaa laqiya rabbeh markuu rabbigii la kulmana farixa bisowmi soomkiisibuu ku farxayaa rawaahu axmed wa muslim wanasaa'iy xadiiskaa waxaa wariyey dheer ilaa xadiisulqusiga iyo isku jooga xadiiskaa nebiga calayhi salaatu wasalaam muslim iyo axmed iyo nasaa-i baa wariyey qofka soomani laba farxadood buu leeyahay markan soonka uu dhammaysto wuu farxayaa ama maalinta iidaba ha noqoto ama markan uu afurayaba ha noqotee markuu rabbigii la kulmana wuu mafsuudaya markuu abaalkii iyo ajarkii iyo jannadii iyo nimcadii iyo raalli ahaanshii uu helo wuu mafsuudaya ka aan soominna labada jeer ee uu hagooganayo wey ee uu murugoonayo waa maxay markan dadku ay afurayaan waa adiga arkay faadirku meelahaasu meeraystaa sida tuugta markuu rabbigii la kulmana de waa hagoog dheere weeyaanoo de maalintaana ciqaabkii uu la kulmayaayo markaana uu muraar dilaacaya wa fii riwaayat bukhaariyi waxaa hediye abu daa'uud asiyaamu junna soonku waa gaashaan faidaa kaana axadukum saa'ima markuu midkiin yahay mid sooman falaa yarfat yaanu hadal xun la imanin walaa yajhal yaanu ficil xunna la imanin fain imri'un qaatalahu hadduu qof la dagaalamo ow shaatamahu ama uu caayo falyaqul ha yidhaahdo inii saa'imun anigu waan soomanahay maratayni laba jeer ha yidhaahdo waladii nafsi muxamadin biyadihi nafta muxamed allahay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lakhluufu fami saa'im adyabu cinda allaahi min riixi lmiski luunka ku yaalla qofka muslimka ah yaa ilaahay agtiisa ka udgoon geedka miskiga la ydhaah yatruku intana haddaba xadiisulqustiya yatruku acaamahu wa sharaabahu yatruku طacaamuhu wa sharaabuhu wuxuu uga tegey cuntadii iyo sharaabkii wa shahwatahu iyo xaaskiisii iyo wixii markaa shahwadiisii oo dhan min ajli aniga dartay asiyaamu lii wa ana ajsi bihi soonka anaa iskale anaana ka abaalinaya qofka la yimaada wاlxasanatu bcashri amhaaliha wanaagga uu la yimaadana toban jeer baan u laablaabaya ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala wuxuu uga tegey cuntadii iyo sharaabkii aniga dartay yatruku طacaamuhu wa sharaabuhu wa shahwatuhu min ajli sharaabkiisii iyo cuntadiisii iyo shahwadiisii iyo xaaskiisii uu ku raaxaysan lahaa ee uu nafisi lahaa waxaasoo dhan wuxuu uga tegey aniga dartay asiyaamu lii soonka anaa iskale wa ana agtii bihi anaana ka abaalinaya wlxasanatu bcashri amhaaliha toban jeer baan xasanada uu la yimaado soonka qura maaha camal kasta oo bisha rabadaan aad la timaado toban jeer baa lagu laablaabaya qur-aankaad akhridaa waa toban jeer sadaqadaad bixisaa waa toban jeer iyo laablaab fara badan oo ilaahay uunu og yahay subxaana wa tacaala ayaa lagu laablaabaya marka waa inuu qofku ogaado fadliga soomka uu leeyahay markaad shay ogaato fadliga uu leeyahay iyo miisaanka uu leeyahay ayaad ku dadaalaysaa laakiin markaanad ogeyn waxa laga yaabaa inuu si yaroo sibiqa inuu kuu dhaafo laakiin qofku waa inuu ogaado fadliga intaa leega soonka uu leeyahay وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu hi الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة soonka iyo qur'aanku way u shafeecayaan addoonka maalinta qiyaame yaquulu الصiyaam soonku wuxuu odhanayaa ey rabbi yaa rabbi rabbigayow manactuhu طacaam wالشhahawaat waxaan u diiday cuntadii iyo shahawaadkiisii binnahaari maalintii fashaficnii bih ilaahayow iga erga aqbal wayaquulu qur'aanu wuxuu odhanayaa manactuhu nowm bileyl waxaan u diiday hurdadii ayaan habeenkii u diiday fashaficnii fiihi ilaahayow iga erga aqbal fayushafacaan labadooda ergadooda ilaahay wuu aqbalayaa ee tuqbalu shafaacatuhuma ilaahay subxana wa tacaala wuu aqbalayaa shafaacadooda iyo ergadooda rawaahu axmed bisanadin saxiix wuxuu leey nebigu calayhi salaatu wasalaam soonka iyo qur'aanku way u shafeecayaan maalinta qiyaame qofka sooma ee waajib iyo sunnaba ku dadaala wuu shafeecayaa qur'aankuna wuu shafeecayaa oo qur-aanka wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xujatun laka aw calayk qur-aanku ama aduunbuu kuu doodi ama aduunbuu kula doodi waa kalaamkii ilaahay weeye qofka qur-aanka barta ee ku dhaqma ee ku cibaadaysta ee isku daweeya ee manhaj iyo ka dhigta haddii la yidhahdo hoggaan ka dhigta ee xaqa uu leeyahay ka soo baxa qur-aanku xuj isaguu u doodaya qofka ku dhaqmi qofka baran waaya ee ku cibaadaysan waaya ee ku dhaqmi waaya ee isku dawayn waaya ee dafira ee yidhaahda man maaragtay beri horaa laga baxay kitaabkan ee sidaa kaga dhaqaaqay xagga dambe sida markaa yuhuud iyo nasaare kitaabkoodii ay xagga dambe ka tuureen xagga dambe ka tuura kaana wuu la doodayaa oo meeshuu tegi doono isagaa og qofka kalaamka ilaahay la doodayna waa qof hoogay weeye qofka kitaabka ilaahay uu u doodaana waa qof liibaanay weeya muxuu odhanayaa markaa soonkii yaa rabbi rabbigayo manactuhu طacaama washahawaata binnahaar waxaan maalintii u diiday cuntadii iyo raaxaysigiisii fashaficnii bih ilaahay iga erga aqbal buu odhanaya qur-aankuna muxuu odhanayaa manactuhu nooma bileyl hurdadii baan habeenkii u diiday fashaficnii fiihi ilaahay iga erga aqbal fayushafacaan tuqbalu shafaacatuhuma ilaahay uu ka aqbalaya ergadooda oo markaad qur-aankii taha- ku tukato salaadii ee tahajudkii aad ku tukato eed qur-aankii markaa aad akhrido eed in fara badan habeenkii ku soo jeedo de waxa weeyaan hurdadiibu ayaan u diiday bu ayuu leeyahy qur-aankii ilaahay oo ergadiisa iga aqbal labadaasiba labaday u ergeeyaan ilaahay subxana wa tacaala ergadooda wuu aqbalaya وعن أبي أمامة قال وحر أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأن أمده فقلت وحن كعري مرني بعمل يدخلني الجنة وحد أمرتها عمل جنة إقلية عمل جنة إقلية يا أمر أو إيشاك تبدنا النبي وحر عليه الصلاة والسلام قال وحر النبي يقول عليك بالصوم فإنه لا عدل له صومك كد دال وحر ما مجرين ثم أتيته ثانية مر لبعض بان أمد فقال وحر عليك بالصيام صونك كددال إذ واحد لازمتا صونك رواه أحمد والنسائي والحاكم والصحاحة أبي أمامة وحل النبي قال أمد عليه الصلاة والسلام مركزا وحد واحد إي شيكتا عمل جنة إقلية تبين النبي وحي يقول واحد كدداشا صونك عليك بالصيام عليك بالصوم فإنه لا عدل له إلا مثل له وحدك ما والله مثلي ما جري صومك كنت دال بيقول يقول هذا ما كعلي أنا قلت دونا أيين وهذا إيش هيقو عمل كله وحود عليك بالصيام واروح أدوش على صومك صومك أسون لاسم ما كان محود دونا يا wax jannada ay geliya dee soonkaa jannada ku gelinaya weeye ee soonkaasun ku dadaal haddaad janno doonayso وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا قفنا صوم مال إله الدرتي إلا هدي صومه waxay ilaahay kaga dheeraynayaa naarta in loo socdo toddobaatan dayrood toddobaatan sannadood meel loo socdaa naarta laga fogeynaya macnaha naarta isma arkayaan wey mar haddii intaa in leg lagaa fogeeyey rawahu aljamaaca ilaa aba daa'uud wuxuu leey nebigu calayhi salaatu wasalaam qof maalin ilaahay dartii uma soomo ilaahay dartii qof maalin waa maalin kaliya wey ilaahay dartii uma soomo ilaa haddii uu u soomo ilaahay wuxuu ka fogeynayaa naarta toddobaatan dayrood meel loo socdo marka adiyo naari isma arkaysaan weeye markaa وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحور إن للجنة بابا يقال له الريان جنة وحكوية على الباب albaabka waxaa la yidhahdaa albaabka cokonaanta yuqaalu yowma alqiyaama maalinta qiyaame waxaa la odhanayaa ayna saa'imuun kuwii soomi jiray maya faidaa dakhala aakhiruhum marka ka u dambeeya ee saa'imiintii uu galo uqliqa dalika albaab albaabka waa la xidhaya rawahu albukhaariy wa muslim wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku yaala albaab magaciisa la yidhaahdo rayaan waa albaabkii cokonaanta waa albaabka qofka ka galaa aanu dib u haraadaynin ilaan soonka waa la soo haraadi jiray oo asal waxa uu ahaa inuu qofku haraado oo gaajada waxa ka daran inta faraha badan le qofka raadeeya waa haraadka weeye marka maadaama uu soonkii in fara badan qofku soo haraadi jiray waxa loogu abaalguday albaab cokanaanta la yidhaahdo ayaa loo sameeyey dadka sooman yuqaalu waxaa la odhanaya inta albaabkaa la istaago ayna saa'imuun dadkii oo sidaa u wada taagan oo jannadii wada rajaynayo qof waliba inuu gala doonayo ayaa la soo soocaya saa la odhanaya ayna saa'imuun dadkii soomi jiray maya dabeedna markaasay qulqulaya ilaan meeshan la ysqoraayo ee qof meel aanu ahayn uu isku qaadayo maahee dadkii way kala wada soocan yihiin oo qofna ku saqajaami maayo meel aanu lahayne dadkii saa'imiinta ahaa waa dad la wada yaqaano iyaguna isyaqaana dee malaa'igtuna ay soo soocayso dabeedna kuwaasaa kadinkaasi markaa ka gelaya fa idaa dakhala aakhirum ka u dambeeyaa markuu galo uqliqa daalika albaab albaabka waa la xidhaya cid dambena ka geli mayso marka haddaad doonayso inaad albaabkaa rayaan aad gasho oo jannada inaad jannada gasho haddaad doonayso albaabkaa weliba macruufka aad ka gasho dee soonka ku dadaal oo soonka weliba waajibka ah ee bishaa rabadaan ee ilaahay nagu addoonsaday ku dadaal oo yaanay markaa gorgortan yaanay kaa yeelan markii soonku dhammaado aymaad arkaysaa dad badan oo le mise cishaa kaa tegey inta dumarka cudurdaarka le dee iyagu waxa weeyaan maalmahoodaa dib bay u qallayn doonaan oo waynu tilmaami doonaa dee cidda loo baneeyey inay markaa ruqso haystee cunaya laakiin qofku haddaanan kusahaysan inuu yidhaahdo intaasoo maalmood baa iga tagtay maalin aan yara haraaday iyo maalin suxuurtu iga tagtay iyo maalin wax iga yara sii noqdeen haddaad waxaa ku marmarsooto maya waxa weeyaan waa in soddonkaasi geedka go'an ay noqdaanoo ay halkaa aanad iyaga ku saqajaamin weeye fadligaa faraha badan le iyo ajarkaana waad ka helaysaa ilaahi subxana wa tacala waxaynu ka baryaynaa inuuna waafajiyo isagaa waafajinta leh in ilaahay bishaa barakaysan ee fadliga badan leh ilaahayna waafajiyo khayrkaa iyo nimcadaa iyo dembi dhaafkaana ilaahay subxana wa tacaala ina siiyo ayaynu ilaahay subxana wa tacaala ka baryaynaa nabadqab iyo caafimaadna ilaahay subxana wa tacala inoogu dhammaystiro cashirkeennuna intaa ayuu ku dhanyahy wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بإسلامي وإيماني أضاء